ma iga tusi kartaa kitaabka quduska ah hal meel oo ciise masiix lagu caabuday su'aashani waxay noqotay su'aal marar badan la isoo weydiiyey ama qoraal ama maqal labadaba ilaahay waxaan uga mahadnaqayaa caawo inaan waqti fiican u helay oo arrintaanan uga hadli karo hadda ka horna waan ka hadlay ayadoo video ah, haddana ayadoo maaragtay aayadaheedii wadata ayaan idiin soo gudbinayaa ma iga tusi kartaa kitaabka quduska hal meel oo ciise masiix lagu caabuday ma ahan su-aal cusub oo hadda timid laakiin waa soo su-aal soo jireena badanaana waxaan aada uga dharagsanahay dhallinyarada ay weydiiso ama walaalaha kolo masiixiyiinta weydiiso ma ahan dhallinyaro inta meel fadhiistay ayaku kasoo fikiray oo isweydiiyey ama kitaabka quduska akhriyey gees ilaa ka gees ama bilaaw ilaa dhammaad laakiin waa su-aalo meelo kale ay kasoo xigtaan haddaba jawaabtu waxay tahay jawaabtu waxay tahay miyaad rumaysan tahay kitaabka quduska haddii lagaa tuso bal kitaabka quduska aan isla eegna walaalayaalo matayos cutubkiisa labaatan iyo sideedaad aayadda sagaalaad waxaa ku qoran kolkaasaa ciise kolkaasaa ciise ka hor yimid oo ku yidhi nabad markaasay u dhowaadeen oo intay cagihiisa qabteen ayay caabudeen matayos cutubkiisa labaatan iyo sideedaad aayadda sagaalaad ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday cibraaniyadii cutubka koowaad aayadda lixaad oo weliba markuu coradka dunida dhex keenay wuxuu yidhi malaa'igaha ilaah oo dhan isaga ha caabudaan ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday sabuurkii nebi daa'uud boqol soddon iyo sideed aayadda labaad waxaa ku qoran waxaanu soo tukan doonaa macbuudkaaga quduska ah xaggiisa oo magacaaga waxaan uga mahadnaqi doonaa raxmaddaada iyo runtaada aawadeed waayo ereygaaga ayaad ka sarraysiisay waayo ereygaaga ayaad ka weynaysiisay magacaaga oo dhan ereyga ilaah waa ciise masiix walaalayaal sida kitaabka quduska ku qoran ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday matayos cutubka sideedaad aayadda labaad waxaa ku qoran oo bal eeg waxaa u yimid nin baras leh oo caabuday oo ku yidhi sayidow haddii aad doonaysid waad i daahirin kartaa ciise masiixna muxuu ku jawaabay ciise intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waan doonayaa daahirsan kolkaasaa baraskii wuu ka daahirsanaaday ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday matayos cutubkiisa afar iyo tobnaad aayadda soddon iyo saddex waxaa ku qoran kuwii doonida ku jirayna way caabudeen isaga oo waxay ku yidhaahdeen runtii runtii waxaad tahay wiilka ilaah ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday matayos cutubkiisa labaatanaad aayadda labaatan waxaa ku qoran markaas waxaa u timid wiilashii sabadii hooyadood iyadoo wadata wiilasheedii wayna u sujuuday oo wax ka bariday markaasuu ku yidhi wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaa waxayse ku tiri amar in labadayda wiil mid midigtaada fadhiisto midna bidixda boqortooyadaada ka fadhiisto ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday matayos cutubkiisa labaatan iyo sideed aayadda toban iyo toddoba waxaa ku qoran oo goortay arkeen isagii way caabudeen laakiin qaar badan ayaa shakiyey laakiin walaalayaalow ha shikinina ee kuwa caabuda noqda ayaan idinku leeyahay ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday oo ciise ayaa u yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yidhi amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka la iga siiyey haddaba taga oo qaarumaha oo dhan xer ka dhiga oo ku baabtiisa magaca ilaaha aabbaha wiilka iyo ruuxa quduska ma iga tusi kartaa ciise masiix meel lagu caabuday markaas yooxana cutubkiisa sagaalaad aayadda soddon iyo sideed markaasuu ku yidhi waan rumaysnahay sayidow wuuna caabuday ma iga tusi kartaa kitaabka quduska meel ciise masiix lagu caabuday maak cutubkiisa shanaad aayadda lixaad laakiin goortuu ciise meel fog ka arkay ayuu ku soo orday oo wuu sujuuday saaxiibayaal haa waan kaa tusi karaa aayadahan iyo aayado kaloo badan ayaa ku qoran kitaabka quduska marka ku soo dhowaado oo rumaysta runta ereyga ilaah waa ciise masiix dunidanna wuu yimid wuxuuna soo huwaday jir si mid kasta oo isaga rumaysto uu u lahaado nolosha weligeed ah kitaabka quduskana arrintan uuna barayaa waxaa laga yaabaa in ciise masiix weligaa aadan maqal waxaase laga yaabaa in si qaldan laguu baray laakiin haddaad rabtid ciise masiix taariikhdiisa inaad si fiican u baratid iyo midkuu yahay waxaad akhrisaa kitaabka injiilka ee sayid ciise masiix runtii waxaad ogaan doontaa waxyaalo badan oo run ah waayo kitaabka ilaah waxaa ku qoran oo rabbi ciise masiix uu yidhi runta ayaan idin bari doonaa runtuna way idin xorayn doontaa rabbigu ha idin barakadeeyo meel kasta oo dunida aad ka joogtaan dadyowga soomaaliyeed ilaah waxaan uga baryayaa inuu nolol iftiin ah uu siiyo oo nolosha weligood ah ay ku helaan iyo inaad adinka qudhiinna aad bilowdaan inaad fikirtaan oo su-aalo aad iska weydiisaan nolosha maanta aad ku nooshihiin adinka oo ilaah qalbigiinna oo dhan daacad kaga ah kana run sheegaya nolosha aad ku nooshihiin una soo bandhigaya ilaah wax walba ogaada walaalayaalow ilaah waa uu ka jawaabayaa baryadaada laakiin waa inaad magaca ciise masiix aad ku weydiisatid wax kastoo aad weydiisanaysid waad tijaabin kartaa hadalkan aan kugu leeyahay waadna arki doontaa sida uu u shaqeeyo iyo awoodda ku dhex jirto rabbigu ha idin barakadeeyo hana idinla jira meel kastoo aad joogtaan in jesus mighty name amen